وصلى الله على محمد وعلى آل محمد halkay noogu dambaysay laqbada wayaquuluuna laa sabiila liaxadin an yakruja can cilmi illah waxay odhanayaan ahlusuna waljamaaca laa sabiila wax wada la yidhaahdaa liaxadin cid uma sugna yani ma aha markaysaga mid u sugan cidnaba an yakruja ay ilaa an yakruja wadda uu maraayo inuu ka baxo uu marayaa yani anta horteed waxaa la qadari ilaa waana qiyaas anna iyo an xarafka ka horeeya haddii la garanaayo in la xigto waa qiyaas ilaadaasna waxay ku tacalluqaysaa sabiilka marka macnuhu wuxuu udhacayaa laa sabiila liaxadin wadda cidnaba uma sugna an yakruja ay ilaa an yakruja uu u maro bixis uu ka baxaayo uu u maro can cilmi illahi ilahay cilmigiisa uu ka baxaayo wadda uu marayaa cidnaba uma sugna walaa an yaliba ficlu iyo wadda uu marayo ilaa an yakliba ficluh wa iraadatuhu mashii'at allah yani saasay noqonaysaa inta dambana waa kusi cadsan alaa an yubadila waa kusi cadsan qaala abu bakr ismaaciili raximah اllah wayaquluuna alqur'aanu kalaam اllahi غayru makhluuq ahlusuna waljamaca waxay odhanayaan alqur'aanu qur'aanku kalaam اllahi waa hadalki ilaahay غayru makhluuqin waa midaan makhluuq ahayn qur'aanku abr bacd alkhabri wa anahu kayfama tasarafa kayfamaa yusarafu biqira'ati alqaari'i lahu wa bilafdihi wa maxfuuظa fi lmasaaxifi غayru makhluuqin ama wainahu waxay kala odhanayaan inahu qur'aanku kayfamaa yusarafu ay wainahu waina alqur'aana qur'aanku kayfama yusarafu si kastoo loo gedgediyo biqira'ati qaari'i lahu wa bilafdi yani waxaa la gedgediyayaa xaal uu yahay maqru'an biqira'ati qaari'in ama multabisan biqira'ati qaari'i lahu wa bilafdi akrinta ka akrinaya mid ku dheehan uu yahay iyo wa bilafdihi tarasudkiisa iyo ku dhawaqiisa mid ku dheehan uu yahay iyo wa maxfuudan iyo xaal uu yahay mid la qaybay oo la xafiday fi masaaxifi wa maxfuudan hadda masaaxif bay ku qaybay wa maxfuudan iyo mid lagu xafiday oo lagu ilaashay xaal uu yahay la gedgediyo fi lmasaaxifi musxafyada lagu markaa xafiday waxaa loo jeedaa kutubta kitaabka uu qur-aanku u qoran yahay musxaf baa la yidhahda gayru makhluuqin waa midaan makhluuq ahayn oo mid la abuuray waa midaana ahayn yani qur-aanku sidaasay odhanayaan ahlu suna waljamaca waman qaala bikhalqi lafdi kii yidhaahda ama ku kastoo yidhaahda bikhalqi lafdi oraahda abuurkeeda yidhaahda bilqur'aani qur'aanka la odhanayo yuriidu bihi isaga uga jeeda alqur'aana qur'aanka u jeeda oo qasadkiisu lafdi markuu leeyahay malfuudka oo qur'aankaa u jeedaa fa huwa isagu qad qaala wuxuu yihi bikhalqi lqur'aani qur'aanku inuu makhluuq yahay buu yihi oo qur'aanku waa makhluuq ayuunbaa hadalkiisu u bieshubanaya wuxuu sheekhu halka kaga waramaya raximah llah qur'aanku waa hadalkii ilaahay ilahay waxaa u sugnaatay sifo sifatu lkalaam la yidhaahdo oo ilaahay waa hadlaa waayo kalaamkiiyo hadalku waa sifatu kamaal waa sifo dhamaystiran marka sifatu kamaal mar hadday tahayna yani rabbi waa in lagu sifeeya ashaacirada iyo maaturiidiyadu kalaam waa sugeen laakin kalaamka ay sugeen waa kalaam nafsi sifatulkalaam sideeda umay sugin sifaatka intay sugeen ahlu sunna waxay kaga duwan yihiin umuuro intay nafiyeen ha joogtee intay sugeen bay wax kaga duwan yihiin waa midda koowaad waxay kaga duwan yihiin ariiqay ku sugeen waxay leeyihin ariiqa sifaatkani ku sugnaadeen waa caqli oo caqligaa lagu gartay in sifaatka allah loo sugo waayo in allah loo sugi waayo waa sifatu naqs inuu rabbi ka madhnaadaa waa nuqsaan mar hadday caynkaa tahay caqligaa keensaday oo ku tusiyey in sifaatka allah loo sugo bay yidhahdeen ma odhanayaan caqligiiyo samcigu labaduba waa ku tusiyeen laakin waxay u daliishanayaan waxa wey waa caqliga u asala hadday adilada qaarkood iyo aayaadkii axaadiista qaar sheegaan istidlaalkay u daliishanayaan aayaadkii axaadiista waa lilictidaadi laa lilictimaad waa ku taageersad laakiin cuskasho ay u cuskanayaan oo mas'aladu ugu dhisantahay maaha marka ariiqu subuuti waa ku wala duwan yihin ariiq isbaat waa midda labaad waxay ku kala duwan yihiin xagga kalaamka ma sugayaan kalaam uu ilaahay xaraf iyo sawt ku hadlo oo yatakalamu idaa shaaa mataa shaaa kayfa shaaa oo mashiiana ku xidhan waxay sugayaan waa kalaam nafsi taasina mukhaalafa usra waa midda saddexaade iraadada laba iraado sugi maayaan iraada qadariya iraada sharciya waxay sugayaan hal iraado iraadada ilaahay ay sugayaan weliba tajadud iyo xuduus wax la yidhahdaa ma soo gelaayo oo waxay leeyihin waa iraado azali ah oo muraadaadka hal markuwada tacalluqday markaasina bilow aynay lahayn oo haddaa maxaa ay ashyaadu u kala horeysay haddii mar la wada doonin oo wuxuu ilaahay dib ka doonayaaba aynay jirin waxay leeyihiin iraadadu waa qadiimo laakin muraadaadku waa xaadisa yacni ahlusunna waxay leeyihiin iyagu iraadadu waxay leedahay laba nooc xagga haddii laga eego nooc ahaan waa horeyso waa qadiimo hadda haddii laga eego xagga haddii laga eego afraaddeeda iyo aaxaadkeedana taxdisu shay-an bacda shay oo waxaanu ilaahay hore u doonin inuu dib ka doonaa waa dhacaysaa caqliga iyo sharcigubana waa kasusiya marka waxaynu hayna saddex mukhaalafo haddayna kaba badnayn oo sifaatka intay diideen iska dhaafay intay sugeen ay kaga duwan yihiin ahlu sunna waljamaca marka ilahay waxaa loo sugayaa ahlu sunna waljamaca ku ijmaaceen siso kalaam la yidhaahdo hadal oo ilaahay waa hadlaa saas aawadeed ashyaada baatilkee la caabuday markii la tilmaamayay baatilnimadooda waxyaalaha loo daliishaday waxaa ka mid a inaynay hadlin alam yarow anahu laa yukalimuhum walaa yahdiihim sabiila yani siday u caabudeen miyaynay arkayna ogeyn inaan ashyaadani hadlaynin marka mar haddaynay hadlaynin dee ilaahba ma noqon karaan ilaah xaqa maba noqon karaanba allah kalaam waa isku sifeeyey wakalama allahu muusa takliima waa inaga soo maray ilahay waa hadlay oo nabi muuse waa la hadlay la hadal buu la hadlay nabi muuse wuxuu maqlay codka ilaahay oo ilaahay cod waa ku hadlaa aayaadkii axaadiistuna waa inoo tilmaamayaan inuu ilaahay cod ku hadlo wayawma yunaadiihim fayaqulu ayna shurakaaiy aladiina kuntum tazcumuun nigaadaa la tilmaamay wuxuu kaloo ilahay yihi waqarabnaahu nadiya marka nidaagu waa maxay waa cod dheer munaajaadkuna waa cod aan dheerayn macnaha isagoo ibnuqayim tilmaamaayo waa ki yihi ina nida sawt rafiicu wabidahu fahuwa najaau kilaahumaa sawtaan nidaagu waa cod dheer midkiisuna najaadaa la yidhaahdaa oo waa codka aan dheerayn labada mid walba waa laba cod wey mid waliba waa cod munaajaadkii waa cod aan dheerayn nidaaguna waa cod dheer marka aayaadkii baa kutusinaya oo culamaau luga ila saa ku fasiray nidaagu inuu sawtu rafiic yahay inuu ilaahay cod ku hadlo ayaa ka soo baxaysa axaadiistuna waaba tasriixiyeen sida xadiiska bukhaari mucalaqnimo kusoo wariyey laakiin uu ku xidhiiriyey oo ku wasliyey kitaabkiisa khalqu afcaal cibaad ee saabidka ah nabiga ka sugan waxa uu nabigu yihi sal allahu alayh wasalam uma yunaadi uma yunaadi allahu bisawtin yasmachu man bacuda kama yasmachu man qarub allah wuxuu ku dhawaaqa cod oo maqlaayo ka fogi sida ka dhowi u maqlayo ayuu ka fogna u maqlayaa cod caynkaasu ilahay aakhira ku dhawaaqa marka ilaahay xuruuf buu ku hadlaa codna waa ku hadlaa markay ashaaciriyada maaturidu ay yidhaahdeen ilahay cod kuma hadlo qur-aankii ila waxa weeye xuruuf iyo codba waa leeyahay yaa ku hadlay markay yidhahdeen ilahay xuruuf kuma hadlo oo cod kuma hadlo qur-aankan carabiga ee xuruufta leh ee xuruufta marka la akriyana cod ka imanayo oo cod ka soo baxayo yaa ku hadlay waxay qaarkood yidhahdeen jibriil baa ku hadlay qaar kale waxay yidhahdeen muxamed nabi maxamed sala allahu aleyh wasalam qaar kale waxay yidhahdeen looxulmaxbuudkaa lagu abuuro laga soo dejiye qowlka afraadna waxay tahay hawadaa lagu abuuray oo laga soo hegay afarta qowle aimadooda ugu kala tageen waxay isla ogol yihiin qur-aankan xuruufta lehee carabiga ahi inuu makhluuq yahay de waana bail waayo ictiqaadka ahlusuna waljamaca waxa weeye qur-aanku waa kalaamkii ilaahay waa hadalkii ilaahay makhluuqna ma aha qur-aanku yani saas wy marka allah cod waa ku hadlaa marka nebi muuse codka ilaahay waa maqlay jibriilna ilaahaybuu ka ilaahay buu ka maqlay qur-aanko codka ilaahay isaguna waa maqlay laakiin inagu codkii ilaahay maynaan maqal ee marka qur-aanka la akrinaayo codkaynu maqlaynaa waa codkii qaariga codkii qaarigaynu maqlaynaa qaar baa doonay ahlu sunnaha inay dhaleeceeyaan markaasaa waxay yidhaahdeen waxay qabaan in xaashida qur-aanka ku qoran yahay iyo khadka ku yaala iyo codka qaariga laga maqlayaaba inay qadiim yihiin oonay makhluuq ahay waana ixtiraac iyo been abuur ahlu sunna saa ma qabo laa xanaabila walaa gayruhum ahlu sunnaha wax saa qabaa kuma jiraan waa kala saarayaan waxa makhluuqayo waxaan ahayn otu calaamat ibnu lqayim odhanaayo walaqad safaana qawlu shaacirina aladi qaala alxaqa وأtى بالإحsان إن الذي في المصاحف مثبت بأناam الأشyاخ والshudan huوa qول رbi آyه وxروفه ومdاadna والرq مkلوqاni wuxuu yihi waxaa nashاafiyey oo na bogsiiyey hadalkii shaacirka yagu uu yihi shaacirkaasoo xaqa yihi إحsaan iyo wanaagna la yimi wuxuu ujeedaa qaxbaani waayo sheikha nuuniyada qaxtaani lahi waa ka horeeyey calaamat ibn lqayim marka wuxuu soo ikhtilaafaya laba baydo qaxtaani hore uu yihi nuuniyadiisa ku yihi markaasu qowlkii shaacirka iyagaabaa nagu filan oo nashaafiyey muxuu yihi shaacirkaasi waa qaxtaaniya ina aladii fi lmasaaxifi musbatun ka masaaxifta ku sugan bianaami alashyaakhi washubaani odayaashiiyo dhalinyarada oo markaysa markaa xubnahooda iyo farahooda lagu qoray huwa qawlu rabbi aayuhu wa xuruufuhu hadalkii rabbi weeye aayadihiis iyo xuruuftiisu mid waliba markaysaga waa hadalkii ilaahay wa midaaduna waraqu makhluuqaani khadkeenna iyo xaashida uu ku qoran yahayna labaduba waa makhluuq marka cid tiri xaashidaan makhluuq ahayn qur-aanku ku yaalo ma jiraan cid tiri khadka ku yaalaana makhluuq ma ahaan cid tidina ma jirto cid tiri qod codka laga maqlaayo qaariga ayaan makhluuq ahaynna ma jirto codka qaarigu waa makhluuq markaa saas marka qur-aanku inaan makhluuq ahayn culamadu adilay u daliishadeen waayo qur-aanku waa qeyb ka mida hadalka ilaahay hadalka ilahayna makhluuq maaha waana shay sifo iyo macno ah oo rabbi loo isnaadiyo loo tiiriyey mar haddii loo idaafeeyo loo tiiriyeyna waxay noqonaysaa min baabi idaafati sifati ila lmawsuuf sifo mawsuufkiiyo la sifeeyihii loo idaafeeyay noqonaysa oo loo tiiriyey waxaana u daliila inay makhluuq ahayn waa la magan galaa oo xadiiska saxiixa ah ee muslim saxiixa kusoo wariyay nabigu wuxu uhi sala allahu alayh wasalam man nazila manzila faqaala acuudu bikalimaati illahi taamaati min shari ma khalaqa lam yadurahu shayun xataa yarxala min manzilihi dalik nabigu sala allahu alayh wasalam waxau yihi kii meel dega oo yidhaahda acuudu bikalimaati illahi taamaati min shari ma khalaq ilahay kelmadihiisaan magan galay makhluuqaadka uu abuuray sharkooda yani wixii shar leh sharkoodaan ka magan galay shayna ma dhibo ilaa uu halkiisaa ka buuro wejiga laga dariisanaya waxay tahay kelimaadkii ilaahay waa la magan galay oo nebiga ayaa tilmaamay in la magan geli karo oo sharciyeeyey taa waxaa laga qaadanayaa inay makhluuq ahayn hadday makhluuq ahaan lahayd kelimaadka ilaahay lama magan galeen waayo magangalka allahum baa la magan galaa la yustacaadu bimakhluuq bukhaari shiikiisii nucaym ibnu xamaad waa ka yidhi siduu bukhaariba kaga soo raraayo kitaabkiisa khalqu afcaal cibaad laa yustacaadu bimakhluuq makhluuq lama magan galo waxaa laga daliishanayaa xadiiska kale isaguna markaa xasanka ee tilmaamaya fadlu kalaami illahi cala saa'iri lkalaami ka fadli illahi calaa khalqi hadalka ilaahay siduu uga mudan yahay hadallada kale waxay la mid tahay siduu allah uga mudan yahay makhluuqaadkiisa marka sifada khaaliqu sifada makhluuqaadka waxay uga mudan tahay sida daatada ilaahay ba dawaadka makhluuqaadka uga mudan tahay kalaamka ilahay inaanu makhluuq ahayn inaanu dhammaanaynin ayaa laga daliishanaya yani qur-aanku waa dhammaanaya waayo waa qeyb isagu kalaamka ilahay kamid a bimacnaa waxa wey nihaayu leeyahay lagu dhammaan karo ama la gaari karo laakin kalaamka ilahay nihaayo lagu dhammaanayo male walow ana ma fi lardi min shajarati aqlaam wlbaxru yamudhu min bacdihi sabcatu abxuri ma nafidat kalimaat llah haddii kalaamka ilahay makhluuq yahayna la nafid adilo badan ba cala kuli xaal laga daliishaday marka si kastoo loo gedgediyo haddii la akriyo iyo haddii masaaxiifta lagu qoro iyo haddii laabaha lagu xafilo yani markaa midna waa makhluuq maaha laakiin codka qaariga ku akrinayo iyo talafudka uu ku dhawaaqayo iyo khadka uu ku qorayo iyo xaasida lagu qorayaa waa makhluuq iyo laabta lagu xafidaya waa makhluuq kase la xafidayo ee qur-aanka ah ee la akrinayo ee qur-aanka ah ee maktuubkee la qorayaa isagu makhluuq ma aha waayo waa kalaamullah marka talafuska iyo malfuudka la kala farqinaya ku dhawaqa addoonku ku dhawaaqaya ku talafudaya ee makhaarijta iyo carabka uu ku dhaqdhaqaasinaya dibnaha taasi waa makhluuq kase la akrinaya lagu dhaqdhaqaasinaya ee qur-aanka ahi makhluuq ma aha macnuhu an culamadu radinta ay radinayaan kalaam nafsiga kutub badan bay ka qoreen waxaa kamid ah abunasr sijsi waxa uu ka qoray risaalada la yidhahdo alraddi cala man ankara alxarfa wasawt waana risaala qayima mufiida waxaa kamid a xikaayat munaadara oo isagana qoray muwafaq ibnu qudama waxaa kamid ah asiraat lmustaqiim fi isbaati alxarfi alqadiim oo isagana ibnu qudama leeyahay waxaa kamid a xikaayat lmunaadara oo ibnu qudama leeyahay waxaa kamid a waxa weeye atisciiniya oo sheikh lislaam ibnu taymiya leeyahay oo sagaashan wasi uu sheegayo sagaasanka wasi wuxuu ku radinayaa ciddaa tidhi kalaam nafsi haalibkeeduna waxay ku saabsantahay kalaamka marka kutub badan baa laga qoray oo mas'alada noocaasa lagu baksiyo hadalkeeduna aad buu u badan yahay laakiin khulaasadu waa intaynu sheegnay in allaha yatakalamu ida shaa mataa shaa kayfa shaa bixar yatakalamu bixarfin wa sawt ilahay wuxuu hadlaa goortuu doono kayfa shaa siduu doonu u hadlaa wuxuu ku hadlaa bima shaa wuxuu dooniyo afkuu doonu ku hadlaa ama mawduucu doonu ka hadlaa yatakalamu bixarfin wa sawtin xuruuf iyo codod bu ilahay cod buu ilaahay ku hadlaa kalaamkiisuna makhluuq ma aha waa sifadiis kayfka iyo qaabka uu allah u hadlana garan mayno qur-aankuna hadalkii ilaahay qeyb kamida wey waa qeyb hadalkii ilaahay kamida marka cidda tidhahda waa kalaamu lbashar ilahay wuxuu ugu goodiyey saqara oo markii ninkii jaalka ahaa waliid ibnu mukiira oo yihi in hada ila qawl lbashar allah muxuu yihi sauslihi saqar waa hadal bini aadan markuu yihi qur'aanku ilahay wuxuu yihi naarta saqare la yidhahdaan gelin doonaa maanta masaajid badan ba waxay leeyihiin qur-aanku waa hadalkii muxamed oo muxamed baa ku hadlay oo hadalkan carabiga ah ee xuruuf kale waa insaadii muxamade macaanida uu ku tusinayaa kalaamkii ilaahay ah laakiin erayadan carabiga ah ee musxafka ku yaala waxaa kalaamullahi loogu magacaabay majaaz oo waa cibaaratun can kalaamillahi kalaamkii ilaahay buu daalli u yahay oo ku tusinaya kalaamka ilaahayna waa macaanida daatadiisa ku sugan waxa weeye taa macnaheedu waxay tahay qur-aanku waa kalaam bashari markaa saas aawadee waatay culamada ahlusuna waljamaca yidhahda man qaala alqur'aanu makhluuqun fahuwa kaafir ka yidhahda qur-aanku waa makhluuq waa gaal ahlusuna waljamaca saasa yidhahda haddaba maselu kusoo khatimay sheiku oo wuxuu yihi ruuxa yidhaahda lafdiga qur-aanka lagu lafdinayaa waa makhluuq oo qur-aanka u jeedaa wuxuu isaguna ku tegay oo yihi qur-aanku waa makhluuq culamadu waxay dhahaan lafdii bilqur'aani makhluuqun iyo hayru makhluuqin labada midna lama yidhahdo waayo mid waliba xaq iyo bail baa soo gudageli kara lafdi sharci ku soo arooraya ma lafdii bilqur'aani makhluuqun mar waxaa loo jeedi karaa talafudkiiyo ku dhawaaqa marna waxaa loo jeedi karaa facli oo mafcuul looga jeedo mansuub laga wado marna talafudka oo masder si-a baa loo jeeda marka xaq iyo bail baa cibaaradu markaa mid walba aqbali kartaa qariino kala cadaynaysaana ma ogeyso marka lafdi bilqur'aani makhluuqun mar waxaa loo jeedi karaa ku dhawaqayga makhluuq ah iyo talafudkayga macnaha haddii loo jeedo macnahaas waa xaq laakiin waxaa kaloo loo jeedi karaa lafdii bilqur'aani makhluuqun inta la yidhaahdo in laga wado malfuudii kaan ku lafdinayo ku dhawaaqaya ee qur'aanka ahi waa makhluuq saas aawadeed maadaama ijmaalkaasi ku jiro midnaba lama ilaaqaayo nafyiga yani waxa weeye iyo sugista midnaba lafdii bilqur'aani hayru makhluuqin haddii la yidhaahdana waxay aqbali kartaa malfuudka in loo jeedo waxay kaloo aqbali kartaa in talafudka loo jeedo ee ku dhawaqaygaan makhluuq ahaynna waa bail marka mid waliba xaq iyo bail bay samayn kartaa ama u fasirmi kartaa saas aawoodee cibaarada noocaasa dariic ahaan in la isticmaalo maba ahla sadami dariica alayka btafsil wtabyiini fal ilaaq wlijmaal duna bayaani qad afsada hada lwujuda wakhabaط aladhana walaara'a kula zanaan lafdigan hadduu mujmal yahay caqiide la isticmaalayo caqiide laga hadlaayo lafdiga mujmalka a lama isticmaalo ee khaasatan kitaab iyo sunna midna baan iska arin marka ruuxa yidhahda lafdi bilqur'aani makhluuqun oo qur'aanka ujeeda lafdiga uga jeeda qur'aanka ujeeda malkuudka ujeeda qur-aanku waa makhluuq buu ku tegay kaasuna saas aawadee jahmiyada qayb kamida markay daciifeen yani jahmiya lafdiya la yidhiyo lafdi bilqur'aani makhluuqun bay iska cuskadeen iyagoo ujeeda inay u sallaansadaan qur-aanku waa makhluuq marka waa in laga fogaada ala kuli xaal taasna waa taas wayaquluuna ahlu الsuna waljamaca waxay odhanayaan inahu laa khaaliqa calى alxaqiiqati ila allahu caza wajal inahu ilaahay inahu ay ina shana arinku laa khaaliqa calى alxaqiiqati mid xaqiiqa wax u abuuraa ma jiro ila allahu allah mooyaane caza ilahay isagaa haaliba wajala isagaa weyn wa ina aktaab alcibaadi addoommada kasabadoodu marka inahudu waxay unoqonaysaa hudu shani iyo arin bay unoqonaysaa aina shana laa khaaliqa cala alxaqiiqati ila allahu caza wajal wa ina aktaaba alcibaadi kasabada addoommadu iyo camaladoodu kullaha dhammaantood makhluuqatun lilah waa dar la abuuray oo allah u abuuray mid la abuuray oo lilaahi ay saabitatu lilah makainatu lilah ama makhluuqatu lilah allah midu abuuray wa ina allaha yahdii ilaahay waa hanuuninaya man yashaau kuu doono inuu hanuuniyo ayuu hanuuninaya wa yudilu waa habaabinaya waa luminaya man yashaau kuu doono inuu lumiyo ayuu luminaya laa xujata liman adalahu allahu caza wajal laa xujata wax gari uma sugnaan liman adalahu allahu ku ilaahay baadiyeeyo lumiyey gar male caza ilahay isagaa haaliba wajala isagaa weeye qul waxaad tidhahdaa falilaahi alxujatu ilaahay oo qura ayay usugnaatay garta iyo xujadu xujadaasoo albaaligatu tii xeesha dheerayd ahaatay falow shaaa hadduu ilaahay dooni lahaa inuu idin hanuuniyo lahadaakum waa idin hanuunin lahaa ajmaciina dhammaantiin wa qaala ilaahay wuxuu yihi kamaa bada'akum tacuuduun ay cawdan ka bad'ikum tacuuduun noqod la mida bilowgiinii ayaad soo noqonaysaan fariiqan hadaa qayb ilaahay waa hanuuniyey wa fariiqan xaqa calayhim adalaalatu qaybna korkooda waxaa ku waajibay baadibaa ku sugnaato ku waajibtay marka addoommadii labadaasay u qayb sameen qayb hanuunsan iyo qayb baadii ku sugnaato ku waajibtay oo iyadu lunsan wa qaala ilaahay wuxu uhi walaqad dara'naa ilaahay baan ku dhaartay ee laqad dara'naa xaqiiqa waa abuurnay dara'naa bimacnaa khalaqnaa waa abuurnay lijahanama jahanamo daraaddeed waxaan u abuurnay kafiiran in fara badan oo min aljini jinka ka mid iyo walinsi insiga ka midaan u abuurnay saasuu ilahay yihi wa qaala ilaahay waxau yihi ma asaaba min musiibatin fi lardi walaa fi anfusikum ma asaaba ma haleesho min musiibatin dhibaata ma haleesho musiiba waa mid wax haleesha laakiin curfigaa wuxuu ku gaar yeelay ka sharka ah fi lardi ma haleesho yani mid haleeshaa oo bimacnaa musiibo ahi fi lardi arlada gudaheeda ama musiibadaasoo fi lardi ay kaa'inatin fi lardi arlada ku sugan walaa fi anfusikum amana fiina ku sugan ama ir iyo dhul dhul iyo markaa nafatoona ma haleesho ilaa fi kitaabin kitaab inay ku sugnayd mooyaane min qabli an nabra'ahaa intaanaan musiibada abuurin horteed inay hore u qorayd oo kitaab ku sugnayd mooyaane haddii kale ma haleesho laakiin xaalkay haleeshaa waa xaal ay ku sugnayd kitaab marka xaal axwaasha kamida ma haleesho ilaa xaal ay tahay mooyaane kaa'inatan fi kitaabin min qabli an nabra'ahaa bacd alculamaa haada waxay u celiyeen musiibada qaarna nafaha qaarna dhulka waana ixtimaali kartaa intada wa macnaa nabra'ahaa nabra'ahaa macnaheedu waxay tahay ay nakhluqahaa aanu abuurno aydu waa xarfu tafsiir wa bilaa khilaafin fi luati ay wa hiya iyadu bilaa khilaafin waa midaan khilaaf ku sugnayn fi luati luqada gudaheeda inay saas tahay yani macnahaas ayaan khilaaf ku jirin ama wahuwa macnuhu saa lagu fasirayaa iyo tafsiirkaasi bilaa khilaafin fi luqa wuxuu ku sugan yahay khilaaf la-aantii ijmac buu ku sugan yahay fi luati luqada gudaheeda aan la isku khilaafsanayn wa qaala mukbiran allah wuxuu yihi xaaluu ka waramaayo can ahli ljanati ahlu jannaha ka waramayo o ka xikaayoonayo inay ahlu jannuhu yidhaahdaan alxamdu mahad lilaahi ilaahay baa la gaaraa aladii ilaahaasoo hadaanaa lihaadaa kan nagu hanuuniyey oo bimacnaa islaamnimadiiyo diinta nagu hanuuniyey ama sawaabka nagu hanuuniyey oo sawaabkana waxaa sababay waxa wey waa diinta ayaa sababta marka in musababka loo ishaaradu marka ay ku dhacayso ama sababta ku dhacayso wamaa kunaa linahtadiya maanu ahayn bay yidhaahdeen qaar hanuunaayey lawlaa an hadaana allahu yani haddaanu ilaahayna hanuunin lahayn ay lawlaa hidaayat llahi lanaa mawjuudatu mahtadaynaa hanuuninta uu allahna hanuuniyey haddaynay ahayn mid jirtaa maanu hanuunin wa qaala ilaahay wuxuu yihi an low yashaa allahu lahada nnaasa jamiica hadduu ilaahay dooni lahaa inuu dadka wada hanuuniyo lahada naasa dadka waa hanuunin lahaa jamiican idilkood iyo dhammaantood ba hanuunin lahaa laakiin waanu doonin oo qadar ahaan baanu doonin inay wada hanuunaan oo qaala ilaahay wuxu uhi walaw shaaa rabbuka hadduu dooni lahaa rabbiga lajacala annaasa dadka wuxuu ka yeeli lahaa ummatan ummad buu ka yeeli lahaa waaxidatan keliya oo bimacnaa diin keliya ku sugan oo wada muslimiin ah laakiin ma doonin sidaas walaa yazaaluuna dadku ka bixi maayaan oo kama suulayaan mukhtalifiina inay yihiin qaar iskhilaafsan oo ismaandhaafsan oo iskala duwan inay yihiin oo aan isku diin ahayn sidaa inay yihiin kama baxayaan ilaa man raxima rabbuka miduu rabbigaa u naxariistay mooyaane mid kale sidaa kama baxayo ciddii rabbi laakiin unaxariisataa yani ikhtilaafka yani ay iskhilaafayaan ee diimaha isku khilaafayaan oo waa ka baxayaan oo iyagu waxay noqonayaan qaar hanuunsan bay noqonayaan ka xaqiiqo wax u abuuraa waa allah qura allah wuxuu yihi allahu khaaliqu kuli shay allah waa ka shay walba abuuray وkلق kula شhayءi faqadarhu تqdيra allah shay walba waa abuuray hal min khاaliqi غayr الlah cid wax abuurtaa ma jirtaa oo aan allah ahayn waa اstifاan bmacna nfy ay laa khاaliqa غayr الlah mid wax abuuro allah aan ahayni ma jiro ina kula شhayءi khalqnaahu bqadr adilo badan ba kusaaba wallahu khalaqakum wama tacmaluun allah isaga idin abuuray wamaa tacmaluuna ay waladii tacmaluunahu kaad samaynaysaan ee afcaashiina aana ilaahay waa abuuray marka ficilada uu addoommadu samaynayaan allah baa abuuray addoommadu kasabbada ay samaynayaan kasabku waa ficilada dadku ay samaynayaan wixii dar ama nafci ka dhasho oo ciddan samaysay ama anfacaayo ama dhibaayo ayaana kasab la yidhahdaa saas aawoodee afcaasha ilahay kasab lama yidhahdo kasabada addoommadu samaynayaan khayr iyo sharba allah baa abuuray waayo kulla shay ay ku jiraan allahu khaaliqu kuli shay kuli shay xaggaad uga saari wakhalqa kula shayin kula shay ay ku jiraan wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun wamaa tacmaluun ay ku jiraan khaaliqiina allah baa lagu xasriyey hal min khaaliqin gayr allah marka afcaasha addoomadu waa makhluuqo allah baana abuuray ilahay cidduu doonu hanuuniyaa cidduu doonana waa lumiyaa aayaad badan baa macnaha ku yimi oo sidaas inoo tilmaamaya wana macruuf laa xujata liman adalahu allah cidduu ilaahay baadiyeeyaa gar ma laha oo gar markaa waxa weeye wax garay leedahay oo ilaahay adiga ilumiyey maxaad igu cadaabaysaa taas gar kuma helaayo waayo ilaahay fadligiisii oo hidaayada ah buu ka daystay hadduu hanuunin lahaana ixsaan buu u sameeyey hadduu hanuunin waayeyna fadligiisii buu ka haystay ma dulmiin saas aawadeed wax garan ma helaya saas aawadeed buu ilaahay yihi rasula mubashiriina wamundiriina lianlaa yakuna linnaasi cala allahi xujatu bacda arusul markii rususha uu ilaahay soo diray oo bayaanki iyo baraaqa iyo caddayntu dadkii gaadhay oo xaqii loo caddeeyey wax gar la yidhaahdo inaynay helaynin aayaddaa laynagu sheegay lianlaa yakuna linnaasi cala allahi xujatu bacda arusul xujada baaliqada aana ilahay isagaa le qul falilaahi alxujatu lbaaliqa falaw shaaa lahadaakum ajmaciin qayb ilahay waa hanuuniyey qaybna waa lumiyey waxaa kasoo baxaya qadarka in la sugo dad fara badanna waxaa loo abuuray jahanama qaarna waxaa loo abuuray janna haddaba wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun cibaadada ilahay baa loo abuuray see lo odhan iyo aladi khalaqa almawta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala sababtu waxay tahay iskama hor imanaysa waxaa laga jawaabayaa jinka iyo insiga la sheegayaa kuwa mu'miniinta abaa loo jeeda waa cumuumu yuraadu bihi alkhusuus oo lafdiga caam ah macnaha loo jeedana waa gaarnimo jinka iyo insiga mu'miniinta ah inay allaha caabudaan oo waxidaan keligay yani keligii caabudaan ayaa loo abuuray marka aayaadkiisaaa kama hor iman kama hor iman aayadu way iswaafaqayaan waftiga labaad ee laga jawaabaya waxay tahay in la yidhaahdo laamkan liyacbuduun laamu tacliilka waxaa laga dhadhansanaya iraada laga fahmi lijahanamana iraadaa laga fahmiyo dooni labada doonisood baa kala duwan oo midna iraada sharciya ku fasir midna iraada qadariya wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun inaan cibaado ka doono oo ku kallifo mooyaane wax kale uma abuurin marka waa iraada sharciya aayadaha kalena waa lamid aladi khalaqa almawta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala waa si aan u kalifo u imtixaano awaamir iyo nawaahi dabeedna eego siday ka yeelaan waa iraada sharciya walaqad dara'naa lijahanama kaiira min aljini walinsina waxaa loo jeedaa iraada qadariyo waxaa laga tilmaamaya waxa uu ilaahay la rabay oo la doonayay inuu markaa jahanamo geliyo qadar ahaan buu sidaa u rabay marka labada laambaa kala duwan midna iraada sharciya lagu fasiri midna iraada qadariya axaadiista saxiixuna waa tii sheegtay icmalu wakulun muyasaru ila wakulun muyasaru lima khuliqa lah weji kaleo saddexaad waa sheegeen lakin labadaas maskaasina waxaa kaloo laynoo sheegayaa wax kasta oo dhacaya inay hore u qoraayeen haasuu xadiiskii sheegaayey saxiixa ahaa ee imaam axmed iyo keyrkiis soo wariyeen awalu ma khalaqa allahu lqalam wuxuu ilaahay abuuro qalinkaa ugu horeeyey nabigu yihi sala allahu aleyh wasalam uma qaala lahu ktub markaasu ilahay wuxuu ku yihi qor qalinkiisa qaala ma aktubu maxaan qoraa qaala uktub maa huwa kaa'inun ilaa yawmi alqiyaama waxaad qortaa waxaad jiri doono xasili doonaa ilaa maalinta qiyaame laga gaaro axaadiista saxiixuna waa tilmaamaya in allaha kataba maqaadiir alkhalaa'iqi qabla an yakhluqa asamaawaati walard bihamsiina alfa sana ilahay maqaadirta khalaa'iqda wuxuu qoray intaanu cirkiga dhulka abuurin ka hor konton kun oo sano ka hor ayuu maqaadirta makhluuqaadka qoray oo hore usii qoray lax maxbus ku qoray alxamdu lilahi aladi hadaana lihada lihada hidaayadaasi waa hidaayat tawfiiq waa hidaayadii waafajinta ahayd oo hidaayadu mar waxay noqotaa hidaayat lbayaani walirshaad hidaayada caddaynta ah ana si aynu soo maray wainaka latahdii ila siraatin mustaqiim taa nabi maxamed loo tiirinayo ee la yidhi dadka waxaad ku hanuuninaysaa waad u caddaynaysaa baa loo jeedaa oo dad toosan baad ku hanuuninaysa tan tanna waxaa loo jeedaa waa hidaayadii waafajinta ahayd lahada annaasa jamiican iyo alxamdu lilahi alxamdu lilahi aladi hadana lihada wama kuna linahtadiya lawla an hadana allah waa hidaayat tawfiiqiya walaa yazaaluuna mukhtalifiina ila man raxima rabuk waxaa laga qaadanaya cidduu ilaahay u naxariistaa ikhtilaafka diimaha isku khilaafsanyin waa ka badbaadayaan oo waxay noqonayaan qaar hanuunsan marka yani ikhtilaafku in waxa weeye uu shar yahay baa laga fahmi karaa asal ahaan mawduuc bay kusoo aroortay laakin halka kalena waa dalaal ahaan waa laga qaadan karaa culamada qaar waa ka deli jiren xadiiska lasoo wariyay ikhtilaafu ummati raxma asal male ma sugna ويقولون إن الخير والشر والحلو والمر بقضاء من الله عز وجل ويقولون أهل السنة والجماعة وحي أرنيان إن الخير خيرك إيه والشر شرك إيه والحلو وح معاني والمر وح قرار بقضاء من الله عز وجل وحي أهاطي قدر بيت أهاطي وكحصي yani xukun qadari a bay ku xasishay oo min allahi ilaahay xaggiisa yani markiisa uu ilaahay kasoo xukumay ama qadaagaasoo kaa-imin min allahi xagga ilaahay ka ahaaday oo ilaahay soo xukumay ama qadaray caza ilahay isagaa haaliba wajalla isagaa weyne amdaahu ilaahay waa socodsiiyey waqadarahu waa qadaray madkuurka lasoo sheegay oo khayrka ah iyo sharka a mid walba laa yamlikuuna lianfusihim daran walaa nafcan uma hananayaan nafahooda makhluuqaadku daran dhib uma hananayaan walaa nafcan dheefna uma hananayaan ilaa maa shaaa allah kuwa ilaahay doono inay hantiyaan mooyaane ku kale naftooda uma hananayaan yani makhluuqaadku waxay naftooda dhib iyo dheef midnaba uma hananayaan wuxuu ilaahay doono inay uhantiyaan mooyaane wa inahum makhluuqaadku fuqaraau ila allahi caza wajal waa qaar ilaahay u baahan caza ilahay isagaa haaliba wajalla isagaa weyn laa ginan lahum wax kaaftoon la yidhaahdaa uma sugna yaga canhu ilaahay ay ka kaaftoomayaan bi kuli waqtin yani waqtinaba yani marnaba ilahay kama kaaftoomi karan ilbiriqsina ha ahaatee wuxuu sheekhu inoo sheegaya ahlusuna waljamaca inay odhanayaan khayr iyo sharba ilahay baa qadaray wa an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi arkaanta iimaanka waxaa kamid a in qadarka aada rumayso kiisa khayr kale iyo kiisa shar kale labadaba marka shar iyo khayrba ilahay waa qadaray ina kula shayin khalaqnaahu biqadar kula shayga sharkii baa soo gelaya inuu sharka ilaahay doonona siduu khayrka u doonona waa laynoo sheegay walaw shaء allahu ma qatataluu walakina allaha yafcalu ma yuriid inaga shalay soo tilmaanay aayadda soo qaadanay marka qadarkuna waa inagii sheegnay afar umurood inuu ka kooban yahay cilmun kitaabatu mawlana mashiiatuhu wa khalquhu wahuwa iijaadu wa takwiim afartaa umurood buu sameynaya afartaba waa in la rumeeyaa inuu ilaahay ashyaada sii qoray horay u sii qoray inuu waxa weeye sii ogaa marka ugu horeysa oo wax waloo dhacaya ilahay inuu ka warqabay jumlatan oo tafsiilan mar labaadka inuu sii qoray waxa dhacayo ilaa yawma alqiyaama inuu sii qoray mar saddexaadka inuu doonay inay dhacaan oo qadar ahaan u doonay oo ilaahay mulkigiisa waxaanu doonin kaba dhex dhacaan inuu abuuray afcaashiya waxa dhacaya oo khaaliqan allah ahayn ma jiro addoomadu uma hananayaan laa yamlikuuna lianfusihim daran walaa nafcan ila ma shaa allah allah wuxuu yihi qul faman ymliku lakum min allahi shaya in araada bikum dara aw araada bikum nafca yaa idin hananayaa layidhi oo ilaha idinka hananaya hadduu dhib idinla doono ama dheef idinla doono yaa ilaahay yani markaa idinka hananaya cidnaba cidaan allaha ahayno wax idinka hananaysa ama idinka daafici karta ama wax kale idiin soo jillaabi kartaa ma jirto wuxuu kaloo ilahay yidhi qul laa amliku linafsii nafca walaa dara ila ma shaء allah walow kuntu aclamu اlhayba laاstaktartu min alkhayr wama masaniya suu waxaad tidhaahdaa uma hananaayo naftayda dheef iyo dhib toonna uma hananaayo sidaa dhebaa layi nabi maxamed sala allahu alayh wasalam ku ilaahay doono inaan u hantiyo mooyaane ku kale uma hananaayo saas aawodee nebi maxamed sala allahu alayh wasalam markuu ilaahay kusoo dejiyey waandir cashiirataka alaqrabiin waatii quraysh isugu yeedhay markay kusoo shireen qoloqolo ugu yeedhay laslaf ilaa uu soo gaadhay dadka kuwii ugu dhowaa ow eedadii safiya iyo inantiisii faatima waa hadalka soo gaartay ee yeedhmada yaa safiyatu camata rasuuli illah laa ugnii canki min allahi shaya ya faatimatu binta rasuuli illah salinii min naari ma shiti laa ugni canki min allahi shaya ma oran nabigu sala allahu alayh wasalam inantiisi faadimo oo ubadkiisa ugu jeclaa aniga isku kay hallee nabiga kuma oran sala allahu alayh wasalam ee wuxuu ku yihi faadimo inan rasuul ahey xoolahayga waxaad doonto maanta iga weydiiso xagga ilaahay waxba kaagama hananaayo waxaan ku awoodi karaa ma jiro hadda taa waxaad la eegtaa halkan leeyahay wadaadada qaarkood oo weliya sheeganaya ayaa yidhi miriidiintaydu aniga haysku kay halleeyaan ya qaar baa waxay yidhaahdeen reer hebel koofiyadaan ku gurayaa aakhiro dabeedna jidka siraad koofiyadda iyagoo indushaa kala tallaabaya talayaa u sheegay koofiyadda ma jirto da kale iyagu ma qur-aanka ya tahriibtii waxay sii socotaa jidka siraad baan wax ka tahriibinaya ka waran ina lilahi wa ina ilayhi raajiun nabi maxamedna wuxuu leeyahay laa ugni canki min allahi shaya ilahay waxaan kaaga tarayaa ma jiro saasuu nabi maxamedna yihi sala allahu alayh wasalam mid kale waxaa laga sheegayaa oo dadka qaar ka rumaysan yihiin ama u rumaysan yihiin axad muriidiintayda kamid a hadduu yani markaa jahanamo galo ama naarta galo canduufun baaban ku tufayaayo shururuq waaba baktiyaysaaba ya sheegashooyinka noocaasaa dad rumaysan yihiin oo caqiide iyo diin u ah halkaa waxaa kaaga muuqanaysa diintii nabi maxamed sala allahu alayh wasalam inaana haysanin dadka waxaa odhanaya iyo dadka waxaa rumaysan wa inahum fuqaraau ila allahi caza wajal laa ginan lahum canhu fi kuli waqti addoommadu waxay yihiin waa qaar ilaahay u baahan waktinaba kama maarmayaan yaa ayuha annaasu antum alfuqaraau ila allah waxaatiin kuwii fuqarada ilahay u baahnaa marka faqrigu makhluuqaadka wuxuu u yahay wafdi daati ah inay ilaahay u baahan yihiin oo inay ka maarmayan ilahayna haninimadu waxay u tahay wafdi daati u ah ilbiriqsi ilaahay kama maarmayno saas aawodee mar kastaba waa in rabbi la isku xidhaa waa in isaga la tala saartaa waa in isaga la caabudaa waa in isaga la gargaar weydiistaa yani saas ya xayu ya qayuumu biraxmatika nastakiin yani allah waa in la gargaar weydiistaa waxaa axaadiista qaar kusoo aroortay allahuma laa takilnii ilaa nafsii tarfata cayn ilaahw naftayda ha igu eegin ilbiriksi ee bimacnaa adigu ilaali marka allah waa in la isku xidhaa allah waa in la tala saartaa allah waa in la gargaar weydiistaa isaga waa in la caabudaa makhluuqaadka waa inaan markaysa markaa la isku xidhin oo iyaga la tala saaran oo iyaga la bariyin ee allah la baryaa halkaa inoogu sheego wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka askulik